أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo guud ahaan warkeena duhurnimo waxaan ku soo qaadan doonaa fantisayaal lagu maamuusayey munaasabadda ciidulfidriga oo shalay ka dhacay fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga balse aan ku hormarno ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta howlgallo kala duwan ka kala fuliyey degmooyinka afgooye iyo janaale ee wilaayada shabeellaha hoose howlgalka afgooye waxay ciidamada mujaahidiinta ku dileen murtad xasan ibraahim cabdikariin khafaarey kaasoo ahaa askari ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada soomaaliya dhanka degmada janaale qaraxay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada janaale ee shabeellaha hoose ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gudaha dalka kenya waxay weeraro qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyadda kenya ka fuliyeen gobolka laamu howlgalka hore waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen deegaanka deewe hoostaga magaalada hindi waxayna mujaahidiinta weerarkaas ku dileen laba nin oo kufaarta kenya ah waxayna ku gubeen mooto iyo agabyo kale oo saliibiyiinta lahaayeen howlgalka xiga oo isna ka dhacay gobolka laamu waxay ciidamada mujaahidiinta kamin u dhigeen kulanyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka hindi iyo wito waxayna mujaahidiinta weerarkaas dabagalka ah ku dileen laba askari oo kufaarta kenya ah waxayna ku gubeen laba gaari oo kale ah kaantar iyo qooqan iminkana ku soo dhowaada fantasiyaasha lagu maamuusayey ciidulfidriga ee shalay ka dhacay wilaayaadka islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka abuuxasaan iyo fantasiyaha magaalada yaaqbaraawe ee wilaayada baaya
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله رايد غو رايد غو غو رايد منيب منيب منيب انت ساسرو انت ساسرو انت ساسرو انت ساسرو
magacaada ii sheeg deegaankee joogtaan xaafadaadana Ee, maxaa ku guuleysaa ida ciyaartaada isha waxay
عبد الفتاح تعال تعال
aye ka war maxaa dareemaysaa
abaalmarinta waay abaalmarintana waa abaalmarinta meeba wehelayaa halkaa ku guulayshadaya laba boqol oo de soomaaliyaas xaafadda abubakar ciyaaruhu waxay ahaayeen kuwo hal warbixin iyo ka badanba lagu soo koobi karin waxaana dareemi kara qofka ku sugnaa musallaha xuneyn ee deegaanka yaaq baraaway ee wilaayada baay kadib markii wilaayada islaamiga ee baay ay go'aamisay in wilaayada ay farxadda munaasabadda la qaybsanaysa muslimiinta ku nool deegaanka yaaq baraaway ayuu deegaanka martigeliyey fantasiyo kala duwan oo bulshada deegaanka ay soo abaabuleen qarashaadka iyo hadyadaha ku baxayana ay bixinaysa wilaayada islaamiga ee baay ciyaaraha la soo bandhigay oo ahaa kuwo qosol iyo nashaad u badnaa waxaa qayb ka ahaa salaadiinta ugaasyada waxgaradka ganacsatada iyo dhallinyarada beesha dabare waxaana ciyaarahan ay isugu jireen kuwo horey aan u arkay iyo kuwo igu cusbaa qudhayda waxaa ka mid ahaa ciyaaraha la soo bandhigay ciyaarta loo yaqaano ukunta taasoo ahayd ciyaar shactiro badan kadib markii uu ka dhex muuqday suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow haddaba suldaanka iyo maxaa kala qabsaday raggii ula tartamayey ugu dambeenna guushayay raacday way bilaabatay ciyaarta way bilaabatay way bilaabatay ciyaarta suldaanka wuu socdaa wuu socdaa suldaanka guud ee beesha dabare ayaa ciyaartan qayb ka ah wuu socdaa run ahaantii ee, allahu akbar ciyaarta way dhammaatay ciyaarta way dhammaatay Een, ciyaarta way dhammaatay suldaanka beesha dabare ayaa qayb ka ah ciyaarta Een, insha allahu tacaala waa weydiin doonaa hadduu aan liidno suldaan aadan deerow ee, ka warra ciyaarta adigaa gashay ne waa liiga badi aniga runtii waa liiga badi oo kuntii waa liiga badi waxaa qaatay ninkii la dhihi jiray gaabaay aniga bahri adiga marka eh, laakiin marka hore aa bilaabaysay waa ku arkahayay dhinaca geesaa taagneed eh, shuruurtaada aadi runtii aad waxaan rabay inaan markiiba raaya dafo haddana waxaa noqotay ninka ugu dambeeyey ninka ugu dambeeya noqday iyo waxay ka dhigan tahay farxaddii ciidda ay ka dhigan tahay maanta macnaha reerreer iyo farada waxaan dareemaynaa arrin aad iyo aad u qayro badan marka insha allahu nin weliba ninkii yaraa iyo ninkii weynaa waxay noqdeen nin weliba carruur u noqday maanta inuu farxaddaas ibraahim maxamed cali walaalle ibraahim maxay ku tartamaysay xaafadda waxaan ku tartamaya ukunta xaggee joogtaa degmada duusoor ee deegaanka yaaq baraawe Een, xaafadee u tartamaysay xaafadda cali yaa kula tartamayay suldaanka waa ii tartamayey ee, marka adaa ka badiyay suldaanka anaa ka badi maanta alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah u maxdilaaya adiga ukunta kaama jabin miyaa aniga ma jiro ilaa aan ninka ka- ee, iga so- iga sakay ilaa aan gacanta raayadaan ka qabto gacantaan ka aguwaye Ee, maxaad dareemaysaa maanta waa farxad oo aad u wanaagsan aan dareemaya Ee, suldaan kula tartamo oo suldaankii aa ukunti ka qaadayo maxaa maxay maxay maxay ka dhigan tahay maanta xiisadda iga keentay ma inaan maxay suldaanka ila tartamo ma ahayn laakiin xiisadda iga tamaysa alxamdulilah uma alxamdulilah waa mahadsantahay aad waa mahadsantahay allahu akbar
jazaak allah khayr sidoo kale waxyaabaha lasoo bandhigay ee musallaha xunayn ee deegaanka yaaqbaraawe waxaa ka mid ahaa ciyaaraha loo yaqaano orodka buufinta bootinta iyo ciyaar kale oo loogu magacdaray cunidda iyo cabidda taasoo ka mid ahaa ciyaarihii xiisaha badnaa ee lagu soo bandhigay deegaanka yaaqbaraawe السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة مقعد عبد القادر آدم محمد عبد القادر حقيقي جبتها ديانك ياك براي بيدي ياك براي حافظة وترتميسي حافظ عمر كور مركب معاك وترتميسي مايك بترتباي بوتنت اي بوتنتا كترتباي ما شاء الله قولي سيدي بوتن هربان كوبك هذا يو ما شاء الله إذا قولي سيدي إن شاء عندك الله كور ما ما بوتن ما كنت ترتمي جرت ما شاء الله لما بيجي دقمة دينصور يا بوتن كقاضي كوب كقاضي لما بيجي ما شاء الله سفرات أرجعك إن شاء الله مركب ما أنت كارنت كور kaalinta koowaad haa boodinta ku antartamay lix shan qof anagaa ka gulaysidii maasha allah safayleen arag maxaad dareemaysaa farxad maasha allah farxada dareemay maasha allah maadaama hadda guulgaadii farxad oo maasha allah ayaa dareemahay yaa inta ka salaamaysaa mujaahidiinta dhammaan muslimiinta dhammaantood waa salaamaya mujaahidiinta gaar ahaan haa farxadka nuun dhegay nuu fasaxay yaa eed dareemay anaa yaan salaamay maasha allah inta niin fasaxday
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله رايد جو رايد جو جو رايد Believe, believe, believe. Ayin saasuro, ayin saasuro, ayin saasuro. Ayin saasuro.
السلام عليكم مرحبا ايش هيك ديغان كيف جبتها عقد هذا انا ايه محاكم اولي سعيد عيارتها ايش واحد
عبد الفتاح تعال تعال.
هاي كور محد رميسه
Abaalmarinta.
وايه abaalmarintana waa Abaalmarinta beba weheliya halkay ku guulaysadeen lama boqol oo dad Soomaaliya. Xaafada Abubakar.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كوي كوي كوي حافظ يا قدرت كوي كوي ابو بكر عليكم عليكم السلام مرحبا ايش عبد الابراهيم محمد علي حقيقي جبتها تلميذ يا براو
حافظه ابو بكر ونفتوري ساي معاه عيارتها المحيط عيارتي يقول ورجينا هاي ما حقول ترتمي ساي بوفن هاي عبارة تقال انت اركي ها هاي سداس واي كان تلاقي شاد كان انت قوة هاي لكن مرة سكت انا اكو اركي عادي يا واحد كمية تقني لما جايدين تعال قول هسي هاي اول مرة معاي شيء ما بقول كل شيء سومالي وما فهمتها
suldaanka guud ee beesha dabarre iyo qaar ka mid a ugaasyada beesha ayaa sheegay in sida ciidan looga ciiday deegaanka yaaqbaraaway ay tahay mid taariikhda gashay islamarkaana muddo ku dhow sagaal sano ciyaaro noocan oo kale ah iyo dabaaldegyo noocan oo kale ah aysan ka dhicin deegaanka yaaqbaraaway insha allahu annaga maasha allah maanta iyo magaaladii yaaqbara oo ahayd ee kolley ninkii yaqaana yaqaane ee maasha allah maanta waxay noqotay meel magaalo weyn oo sida magaalooyinka waaweyn oo kaleeta ayaa looga damaashaaday ciiduna maasha allah rag iyo dumar iyo caruur wax weliba lasoo baxay odayaashii hataa soo baxay maasha allah alxamdulilah ciidan oo kale magaalada yaaqbaraa masoo martay maya wallaahi weli lama soo marin ciidan oo kaleeto wax badan aan hadda joognaa annaga waxaan kasoo hijiranay degmada diinsoor waxaan joognaa ilaa iyo sagaal sano sanadkaana noo ah maalintan intaan aragnay qiyaastii ma malayn karin meel aan hataa diisoor hilagaan joognay ma ku- kuma qiyaasi karin maasha allah farxadda iyo reeraynta ummadda ka muuqata alxamdulilah iida shucuurtan awgisaakaygii awalsal qiyaaskeeda ma xaqiiqadii runtii masana marna maalintay maalin ka fayle insha allahu tacaala masana marna xaqiiqadii sababtoo ag iid sida in wanaagsanta sharaf in liida qiimo in liida in maamusuntoo maasale ru'usa dhan wilba ka dhisanta xaqiiqadii waagii oo degmada rigoogni diinsoor ilaa haanka sagaal sana duulada degmada yaaqbaraaw rigoogna hid aqaan masala kulanaa waxasaanu maasha allah walsalada qiyaaskeeda maay waxaa ciyaarahan ka soo qayb galay kumanaan ka mid a muslimiinta ku nool deegaanka yaaqbaraaway iyo dad kaleoo ka yimid tuulooyinka u dhow deegaanka kuwaas oo soo aaday dabaaldegga munaasabadda ciidulfitriga ee deegaanka yaaqbaraaway si kastaba ha ahaatee farxadda damaashaadka iyo dabaaldega ayaa ku soo dhammaaday jawi heer sare ah iyadoona muslimiinta ay isugu hambalyeynayeen munaasabadda ciidda midba midka kalena uu adeegsanaya erey ay ka mid ahaayeen taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal kullu caam wa antum bikhayr iyo eryo kale iminkana aan soo dhoweeyey walaalka caliyare iyo fansyaha buula fullaay
Een, barnaamijkii ee, buufin socodka insha allahu tacaala may amarnay buufin sun yaa amarnay marka buufin socodka may ahaa buufanka lamaad lugaad lamdhatiyo iyo lakiire kadib way la socdeen marka may ahaa ee, buufankaas boqe ama hadii kale walka guulaysdee buufin socod lamaad lugaad lamdhatiyo iyo la geliye marka may ahaa afarta xaafadood iyo ka qayb qaadayeen barnaamijkii alwaaxda waa alwaax oo laku socdo waay ilaa afar qofood iyo amarnaya ku socdaan
halkani waa fagaaraha yarmuuq ee degmada buulufulaay ee wilaayada islaamiga baay waxaa mar kale soo buuxdhaafiyey kumanaan dadweyne ah kuwaa oo kasoo qayb galay fantasiyo heer sare ah oo qayb ka ah dabaaldega ciidda ciyaar kala duwan oo ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday afarta xaafadood ee degmada buulufulaay iyo qaar ka mid ah ardayda madaarista qur-aanka ayaa lagu soo bandhigay fagaaraha yarmuuq iyadoo ay xusid mudan tahay in sanadkan lasoo bandhigay waxyaabo cusub oo aan horey loo arag ku dhowaad ilaa toban ciyaarood oo kala nooc ah ayaa lasoo bandhigay kuwa oo si weyn usoo jiitay dhammaan dadyogii kala duwanaa ee goobta soo xaadiray ciyaaraha runtii een, ana horta ee, kolley wax badan ayaa dhooga magaalatan ee, marba ciidda ciidda ka dambaysa ciyaaro hor leh oo cusub ayaa salbandhiga marka kolley waxyaabaha yaabka leh maan aan arka wax ka mid ay alwaax salka socday oo i cajabi keliyey ee, sidii kabaha oo kale sal uu socday wax kaloo aan arka macnaha oo oo i cusub ee, dhallinyaro oo sidii maxaska era diyaarad oo kale si iska dhegdhegin oo runniib langii alkataa i fiirsadas arag kara insha allahu tacaala oo sidii marwaxadda oo kalena is u wareegadin een, haddana bush cabsi dheelin yaa ana meesha ka arka een, waxyaaba yaab leh ana ka arka wax ka mid ah arday yar yar oo madaarista qur-aanka kariimka ee, degmadaas dhigatay ayaa wasaa bandhigayow een, ciyaar layare kala foota runtii wax cajiib ah oo hadda ugub ay oo ka cusub way macnaha een, musallaha yarmuug ardayda madaarista oo qur-aanka kariimka dhigatay macallimiinta wasaa bandhigayow ardaydooda macnaha ardayda wasaa bandhigeen arday oo maska erews iskitise kala foodsi dheertay wasa arday saa bandhiga madaarista qur-aan kariimkisa dhigatay een, ka ama socod oo dhallaan yaryar iska socodeen lagi runtii alkataybus alka arag karay ardayda madaarista magaalada buulufulaay ayaa kaalin muuqata ku lahaa fantasiyaha ciidda iyagoo soo bandhigay annaashiid khudbo luuqadda carabiga ku bixisay iyo waxyaabo kale ماض كالسيف كالريح كالموج غزارة عاد كالقيل كالليث كالرعد شرارة مقدام يضرب ثارة ويرى في الموت بشارة نازل ضاقوت الدنيا لا يملك غير حجاره يقذفها كأبابيل تخرق بالرعج دثارا mid ka mid ah macallimiinta madaarista islamarkaana howlwadeen ka ahaa bandhigga ardayda madaarista degmada buulufula ayaa inoo sharaxaya waxyaabihii ay kusoo bandhigeen fagaaraha yarmuug kolley ardayda waa u banaan haddii khudbadda tahay haddii mahaskaera ii sheeg ee ciyaarta oo kala duwan ii tahay haddii orodka tahay eh, farxado yaab leh oo macnaha nashaadaadka asarkan wahawan kaalintkood wax qaadayo ardayda macnaha wax ugu badan oo nashaadaadkan saa bandhiga ardayda ay aheen boqolkiiba sagaashan ardayda ayaa waxa weyan meeshan ka mooho shireen marka maasha allah eh, kolley eh, aad iyo aad ayaan u faraxsannahay eh, walaalaha eh, bahda andulisna iyana insha allah wax lahayd ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal sida ummadda islaamka ad uu shaqeeyo haysin ina adana insha allahu tacaala miisaanka xasanaad allah adoo kaba ciyaarta shalay lagu soo bandhigay fagaaraha yarmuuga ee degmada buulofulay waxaa sidoo kale ka mid ah ciyaarta buufinta ilaa afar xaafadood ayaana ku tartamay afuufe waa mid ka mid a tartamiyaasha ciyaarta buufinta islamarkaana waa ninka ku guulaystay ciyaarta waxaan qaatay buufinkaan qayb galay waan ku guulaysta qaaran qooweed aan galay alxamdulilah qaabkii loogu tartamaya sharaxaad naga sii badan sharaxaadda aan igu siiyay waxay tahay macnaan sida afar buufan dharka lagu xirnaa afartii buufan dharka lagu xirtayna macnaa suunkaa lagu xirnaa suunkii markii afa- afartii lagu xirto macnaa marka afar koox ku ciyaareen afartii koox waxaa wateen macnaa musmaar iyo qorax baa ii wateen ana macnaa musmaar iyo qorax midna ma haysan laakiin macnaa waxaa weeye farsamo kalaa isticmaalay marka rigiyo rig macnaa alxamdulilah xoogo namatirna wax ka yaqaan ma ina marka alxamdulilah ilaah igu midigsiy macnaa factor kaalinka wada gashay qaaran qowdaan gale walaayada waxaa isiisa boqol iyo konton ku rashin ismaamaan Abaalmarin ah.
abaalmarin aan la isiiyey ma islahayd markii hore tartankan guula kasoo in doontaa ma isma lahayn alxamdulilah laakiin ilaah talada iska saartay alxamdulilah laakiin aad iyo aad ugu faraxsan dareenkay aad shurtu kacsan tahay maasha allah markii kugu horeysay miya oo ciyaar noocan ciyaar noocan gala markii ugu horreysay waay maasha allah alxamdulilah musallaa waxay ay joogeen maxaa dadkii dhan maasha allah markii aan guulaystay oo ku farxeen afufaa guulaysta injineerka dhan aa guulaystaa leeyihin maasha allah aad iyo aad loo sanadkan waxaa degmada buulofulay usoo ciiday dad badan oo qaarkood ka yimid magaalooyinka cadowga uu haysto ee wilaayada iyo kuwo kale oo iyana ka yimid deegaanada kale ee wilaayada sheekh ibraahim ayaana ka mid a dadkaas waa dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu een, waa dhowahay bulafalay ciidda ugu horreysa aan ka soo qayb galay bulafalay waa ii koow laakiin waxaan ku arkay een, wax la yaab leh waxaa iigu daran ardayda oo madaarista dhigato waxa ay soo bandhigeen wax lala yaab leh ay soo bandhigeen ciyaaro heer sare soo bandhigay ciyaaro heer sare soo bandhigeen waxaad aragtaa caruur yaryaroo toddoba jir sideed jir ah aad waxaad arkaysaa waxaana nin weyn samayn karin inay sameeyaan macnaha waa inay isdulfuulfuulaan ayay raayad ku taagi karaan qof dushiis inay ku firiistaan ayay raayad ku taagayaan hataa waxaan kuu sheegaa si loo nidaamiyey dadka hataa darees waxaa la siiyey oo ciidda loogu talagalay inay ku ciidaan oo dadka lagu kala garto nidaam ka shaqaynaya si loo kala garto dadka macnaha oo ha halwadanada guddiga oo hoosha waday si loo nidaamaya ma u malaynan kartid aan leeyahay marka jazaaka allahu khayr iminkana dhanka iyo degmada tiyuglow iyo walaalka rabaani dad boqolaal ah ayaa isaga kala yimid deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaalada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo usoo daawasho tagay fantasiyaha ciidda ee lagu qabtay fagaaraha ansaarul qudus degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool salaada casir kadib ayay dabaaldegyadu bilowdeen iyadoo bulshadu ay aad ula dhaceen agaasimka iyo waxyaabaha lasoo diyaariyey ee loogu talagalay in goobta lagu soo bandhigo markan waxaa soo galay musallaha koox muhaajiriin ah oo ku talagalay in ay walaalahooda ansaarta ah farxadda ciidulfidriga kula ciidaan waa kuwaan waxyaabihii ay kusoo talagaleen iyaga oo soo bandhigaya
way tagtay wadha wah hay usoo ridin baashi wah uy bismillaah soo deji wax yar soo deji uy sug sug sug sug sug sug horta sug sug istooseedi wah bismillaah ya ya wareeji wareeji
bulshada usoo daawashada tagtay fagaarahan ayaa si diiran usoo dhoweeyey iyaga oo u riyaaqay waxyaabaha ay soo bandhigayaan walaalahooda muhaajiriinta eeda linki iidi dad badan iska kooya muhaajiriintinaad roogda hoob ilaaheera markoo dhow way bafadaane hadag jidinti una galna hoob ilaaheera haddana nin socdaasa ilaa barhiyey i baradambaba nin socdaasa sidaberi nin socdo doonta waana eedaan faraxsagna faraxsantana eed eedaan faraxsagnaa waana way bafadaane safayl anku qiib galno fadaan hoob aleer geek way ba laka bandhigay wal un horban aragna mada idaalayna had arag i mada erg i walan aragna maleh muhaajiriin ha bandhigti unu dhanba dhiiggaanu dhagaagay unuuba manaha insagaada koyma weelana galna gallay waan weelo wayni hooba leer asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale bulshada deegaanka ayaa iiga sheekeeyey isbeddelka weyn ee kusoo kordhay magaalada marka laga soo tago dhismaha waxaa lagu soo kordhiyey magaalada leerarka cadceedda ku shaqeeya ee sida iskood isu soo daara habeenkii markay cadceeddu soo baxdana isdamya sidoo kale ciidamo ka shaqeeya wadooyinka oo kala ilaalinaya gaadiidka iyo dadweynaha iyo samaa farihii oo xilliyada habeenkii ah la shaqeynaya waxyaabaha cajiibka ah ee dadka soo jiitay ayay qayb ka ahayd sakalena may buwaa xalay walan ibidkaygan arag oo may la raayusa may buwaha hata ana dhiyaabanaya golkaas laka samey may ku madhaahe may buwaha wadooyin yaka shagayaani wadooyinka may madaa meel koronte may waa madoona goraas may la raayso dad ha goraas madoona baawar ha goraas markan markii may la raayso baawurta ha gorto baawurta socdaaya markii may la raayso me baawurta danto dadka ha- ha goraan may waa dadka may la raay limoodiyaay barnaamij unani usub oo horeyn anin arga jaran oo may waa galkaa kadarasay oo nimbalaa ay haydi xalay waxaan ka shaqaynaynay amniga isugudubka ga- gaadiidka iyo dadweynaha ayaan ka shaqaynaynay Eh, waan alxamdulilah wayna noo suurta gashay dadka oo aqoon marka hore aqoon uma leheen laakiin markii dambe waa barteen waxaa ku xirnaa leerkii loo yaqaanay samaafaraha Eh, hadduu soo shidmo gaadiidka ummadda markii hore waa- markii hore qalad waa dhici karay dabaaldegyada lasoo bandhigay waxaa ka mid a caruurta rawdada oo soo bandhigay anaashiid iyo weliba waxyaabo kale بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا لي أبواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك بسم الله الحمد لله وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا عيدا عيدا عيدا عيدا عيد ونكسن أنكو عينا فرحدنا إيوتينا عيد ونكسن أنكو عينا فرحدنا
farxadda ciidda ayaa la odhan karaa ma jirin cid ka maqneyd in dadka la farxadgeliyo shalay ma soo bilaaban tan iyo dabeeqadii bishii ramadaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ciidsiin iyo afurinba u samaysay bulshada saboolka ah ee ku nool qeyba ka mida wilaayada waa kuwan qaar ka mida dadkaas oo ku sugan degmada jeeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah bakool oo arrinkaas ka hadlaya magaaga horta maalan cali nuur xasan iyo re deegaankayna eedin yarow tiyeglow soona shiilayo alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta sharafta leh ka mahadsan marka alxamdulilah wali ilaahaynin gorada oo ilaahaynin kasi xalna ilaahayna sii alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan marka alxamdulilah ilaahay towfiiqna waafajiye odowkana ilaahay noo qobada ilaahay khayrna waaf alxamdulilah konton doolara hale alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ina ilaahay gacantiga kor ku weelo oo ilaahay madasha kor ku weelo iyo ilaahay ku tuugan waan ilaahay noo siiye ilaahay khayrta lankeenu walna sii kalley masaakinta kuma danaanuun lankeenu walna sii ilaahay miisanshiha qaranka kaba ilaahay boqorkiihanin goaday ilaahay kamahadiina ka shukrine masaakinta dadkolaalisia kuma danaa lanke walna sii ilaahay miisanshiha qaranka kaba ilaahay ajari xasanaadna ha ku sii kolley gaawo la sii mihiine maslum wala siiana sharta ilaahay oo aan ogay wada gaalada wada inta ilaahay ku hijaabo yaa fadaana ilaahay miisan shay aakharinanka kaa beese oo konton doolare oo mujaaliinta isiidi oo ilaahay inka daragalay yaa la isii ajar iyo xisanaadna allaha ku sii ugu dambeyntii weli fari kama qodnaa ciidsiinta iyo farxadgelinta bulshada galabta ayaa lagu wadaa in sidaas oo kale ay dhacaan dabaaldegyo kale oo loogu talagalay ciidulfidriga iminkana walaalkan cabdiqani iyo fantasiyaha magaalada boordhaxun le
aabadaas insha allahu tacaala hal digaagad ah hal digaagaduu helay wallaahi waxaan u malaynayaa ini badadu doonto wallaahu ak- laangaasusuu insha allah walibaha geedhin diyaabo haye kankihiga geedkihiga insha allaahu allah iyadan walkuusinaa ku dhiyay guuxa iyo sawaxanka aad maqlaysaan waa fagaaraha ansaaru shareeca ee bartamaha magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool oo tan iyo maalintii shalay ay ka soconayaan dabaaldegyada munaasabada ciidda waxaa gelinkii dambe ee shalay lagu soo bandhigay fagaaraha fantasiyo xiise badan oo daawadayaasha si weyn ay ula dhaceen bulshada reer buurdhuxunle oo ka kala yimid afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada ayaa soo buux dhaafiyey fagaaraha waxaana halkaasi lagu soo bandhigay barnaamijyo xiise badan oo sare loogu qaadayay nashaadka bulshada barnaamijka fantasiyaha waxaa qayb ka ahaa su-aalo diini ah oo lagu bixinayay abaalmarino lacageed halka tartamayaasha kale ee ka qayb qaadanayay barnaamijka fantasiyaha dhankooda jawaa'is qaali ah la guddoonsiinayey ugu horeyn markii ay soo galeen fagaaraha kooxihii mootooyinka ku tartamayey ayaa waxa uu jawiga isku bedelay sida tan allahu akbar allahu akbar lutoolik wede aragaasan godadka geliye haddana gubiye waa kaas aragaasan insha allahu tacaala arago haytan sariir buha isku jiifadi runtii isku jiifadi haye haye jiifaday aragaasan insha allahu tacaala may waha ay weelo korasada sidoo kale intii uu socday fantasiyaha waxaa barnaamijka dhextaal looga dhigay su-aalaha diiniga ah oo ay ku tartamayeen ragga iyo haweenka muslimaadka ah hal ku faa'iidaysada insha allahu tacaala kaara kor saaran su-aalana ma indhiyahay teesada tan laysa fi lqur'aani xaa'un bacdaha xaa ilaa fi mawdicayni famaa humaa qur'aanka dhatiisma ka sugan lari xa oo gadaalshana xa ku damboyta ilaa lama boos maahin
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين الله أكبر الله أكبر ما شاء الله وأيوة كقولي سيدي عبد الرحمن كقولي سيدي ما أبا المرين هلا إن شاء الله تعالى لما كار mid ka mid ah guddiga tartamayaasha oo aan wax ka weydiinay xaafadda uu guddoomiyaha ka yahay iyo waxyaabaha kooxdiisa ay ku tartamayso bismillaah anoo ka tirsan guddiga tartanka waxaa meeshan ka socota ciyaar aad iyo aad u fiican markan ciyaarta eed iyo eedaan dareerta safaylaka dareerta mayba dhammaaday ilaa saddex ciyaarood camal marka insha allahu welina socdaan faanol fara kama qodno mayba kumadaha haragjiida kumada may kale kumadaha calaabo ilaa seedgood ama tumi seedgood inta lagu hore walla dhakaa kumada may kale kumadaha roora kumada may kale kumadaha liindhanaan oo laka ciyaaro waa ciyaar aan hadda inta kawada koobo korme kortoomada waxaa ku jira yacni abaalmarimo ku ku guddoonsan marka afarta xaafadood oo magaalada loogu tartamaa afarta xaafadood marka mid walba kortoona iska leedahay ma waraaqa loo jara waraaqaasa ay kala qaadanayaan xaafad walba nasiibkeeda wixii ku soo baxo markaas kabacdi way qaadanaysaa insha allahu wixii hal kortoon ay wax ku jiraan halkii kortoon xaafadda asiibta ayay qaadanaysaa insha allah waa farxadaan qiyaasi kara maahan intaan magaaladan ku sugnaay aad baa fagaaraha loo buuxiyey xataa meel war buurkeeda ah, bannaanka agteeda aad iyo aad loo soo camiray marka insha allah waxaan rajaynayaa ciidi farxad iyo wanaag badan marka weli waa socdaa waa socdaa insha allahu ciyaaraha halkan lagu soo bandhigay oo ahaa kuwa ay si aad ah u xiisaynayeen dadweynaha ayaa waxaa sidoo kale dareenkooda wax ka weydiinay guulaystayaasha ka kala socday xaafadaha magaalada magacay waa liirahay mukhtaar maaki iidan deegaanka buuruuna roogna ardeed garoonkii oo laka tartamaayo buuruuna deegaankii haya suruna yaa rooga haa eed iyo eed aan faraxsana tartamayaasha kumadahay xaafadda mutayma yaan tartamaay eed iyo eed aan faraxsana waana ka guulaysaday waan ilaahay mahadusle tartankasa faraxsan eedan fayla oba ardeeda eed aan wanaagsan dhiya walla laka tartamaayo walwelb walaay marka gabalka yaala lam waraagsan nasi hooba gabalka seeni ardeeda dowradoo ku heli ardeeda eed aan ka faraxsana kortoonkee korsumi furdi dowradaa ku heli wali ku fuladaaye anaga kortoonka kowti wala ka jara ma ogayn laakiin wali ku helay doori ku helay وغرام يقولون كسل درن إيه ده بندق أجيب لهم كجرا أيه من هورن قرن إلهي كم سن tartamyaalka kumada ay timaa tartamyaalka kumad hay Saxaafadda- hele raayis xaafadda ma in tartama imaam shaafa tartankaas wanaagsan dhiyay Sax.
kortoomi ma in ingiliis ma ile raayis ka moobel la geli ka dooro la geli ka kashan goob la ka buu yahay ilaahay kama sana ma ilaahay nasiib in aan kortoon moobel ka jara ana gaado ilaahay nasiib may moobel akin ku beema laayn meel kashan goob akin ku beela ilaahay kama sana moobel aan ku bay oo tumbi door door la galaw ilaahay kama sana ilaahay ni ziyad nicmada gabagabadii barnaamijka fantasiyaha ee gelinkii dambe ee shalay dhacay waxaa sidoo kale wax ka weydiinay nabadoonyaan yuri oo ka mid ah waxgaradka magaalada buurdhuxunle bismillaahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay mahadaan sugnaati Ee, may roogneha magaaladii buurdhuhoonla fatansiya roogna ee, ilaahay baa kamaasan may ku dhiyay galabta inta iyaaro oo hiise leh oo manaa wala sharee kabanaaw ee eed maskantaan jiidadaw walyaabaadi midka manaa dhii koran haata adan lalahayna hobla kinshaadan ogolaadane ku dhiyan ilaahay kamahadsan ee, daawdina daawshi ahaan yahanka bahan iyada liin daawadi iyaaro oo mootooyin dhee aha harag jiid dhee mootooyin oo sagaal qofood laka gaadaw oo lama liwaadley eh mootooyin oo haluwaadley ho oo sidilan intirahang raayadii haystaan waan surinyin dad oo lama qofood ee mooto sidilan intirahang hanuuna kooriyadan jiifa koon horan jiifa mooto laka gemba hanya jiifa tas hadli kuido waxyaabo nimidkaan mooto likwido ngaranayaan tu kudhiiri galdagaadgeeda manaa sheek yaab leyaan kudhiidi ee waraagyo oo bakta nasiib oo warqad la gordaa ayaa gabadha ku dhiidi ilaahay baka mahadsan su'aalo diini ah ku dhiyan walaa abaalmarin oo manaan taasay dhang maylika biyaay abaalmarin alika biyaay ilaahay baka mahadsan dadwiinan iidaan faraasiyin ayuuna oo manaa ee ee kuful oo laka tartamaw ayuuna oo wala yaaro oo un horballah ban ka warnayaan ta ka fiirsadaani bal ilaahay baa subhanahu wa ta'ala nin suurta geli tamkinnaninsi ilaahay subhanahu wa ta'ala oo soonki un roon ka leysan hanasi yaatan nin suurta geli inin wanaa yaartii oo neto iidima satamkiga ka dhamaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa madan suunaad alxamdulillaahi rabbil aalamiin weli reer buurdhuxunle ayaa u dabaaldegaya maalinta ciidulfitriga qaybaha kale ee fantasiyaha iyo multaqay shalay lagu qabtay fagaaraha ansaaru shareeca waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo soo geli doona saacadaha soo socda insha allah cabdulqani maxamed idaacadda islaamiga ah ee andalus magaalada buurdhuxunle wilaayada islaamiga ah ee bokool iminkan waa fantasiyaha ciidda iyo degmada loo qablayo walaalka abushayba
iyadoo shalay loo dabaaldegay munaasabadda ciidulfitriga ayaa waxaa bartamaha suuqa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ka dhacay fantasiyo ballaaran oo qayb ka ah dabaaldega munaasabadda ciidda waxaana fantasiyahaasi uu ka koobnaa ciyaaro kala duwan oo ay soo bandhigeen ansaari muhaajiriin bulshada ku dhaqan degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga ayaa soo buux dhaafiyey fagaaraha fantasiyaha uu ka dhacayay iyadoo dadkuna ay isugu hambalyeynayeen munaasabadda ciidulfitriga awgeed ereyada ay dadku isweydaarsanayeen waxaa ka mid ah ciidul mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal iyo ereyo kale oo qurqurxoon waxaa bilowday tartankii jawaanada tartankii jawaanada ayaa la bilaabay mid ayaa kufay laba ayaa soo hormartay haye laba nin baa soo socda haye haye ninkii horeeyey baa laga hormaray markii hore mid ayaa dhacay soo dhawow soo dhawow warbaahinta islaamika andalus magacaaga عبدالرحمن أحمد عبد الله haye cabdiraxmaan waxaa ku tartamaysa
أنا يقبلوا بيها قجالات haye ajaclaan biyaha yaa kugula tartamaya أنا كري haye سبعة ولو أكدمي waa ka dhamaysay Ah.
abaalmarinta waxay المرت والعقدي ahayd lacag meeqa ah العقد بقول كلام لنا waxaan la yaabay qiso ka dhacday meeshaan oona weli aan hadda kahor hor u arag aad iyo cajab gelisay ruwaayado waxaan arki jirnay een, kale oo barnaamij kaleeto la jilo oo rag iyo dumar iyo wax isdhex gelaya laakiin rag keligood ah oo saan nooga qosliya oo shaxartadaan u ciyaara weli maanan arag runtii marka waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala nabad iyo barsho- barwaaqo iyo bashbash aan ku caanamaalno oon maxaan ku idhahdaa riwaayadaha noocan oo kale aan ku fiirsanno oo dhallinta soo koraysa oo aysaan maxaan ku idhahdaa ugu farxaan ilaaha noo siyaadiyo maasha allah kale waxaa jirta muslimiinta qasa waxaa ku socda duqeymo aad u ballaaran oo lagu gumaadayo maxaa ka leedahay idan wallaahi waa arrin een, xanuun badan oo qof kasta oo muslim ah jirkeeda oo ka damqanayo Een, annagana hadda maanta waxay noo tahay farxad ayagana waxay ku ee, maxaa ku ciidayaan dhiig iyo dhaawac iyo dhibaato iyo gaajo iyo burbur ayay ku ciidayaan marka waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha u ferad ha u furo ilaahi subxaana wa tacaala een, cadowgaas ha ka qabto allah subxaana wa tacaala ayaa macnaha qadartiisa ku dhacday Een, ilaahi subxaana wa tacaala waxaan leenahay ferad ha u furo nimankaas waa u ducaynaynaa annagana ilaahi subxaana wa tacaala kuyna gaarsiiyo allah naga dhigo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan oo shalay sida weyn looga ciiday munaasabadda ciidulfitriga awgeed waxaa ka mid ahaa buqa qable ceel cali show mukayle ceelware waradheen booco luuqjalow qoobyaxaas deegaanka raso dabaday iyo deegaano fara badan oo jinka ku hareersan
iminkana aan soo dhoweeyey walaalka abu ayman iyo fantasiyaha degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose
galabta halii gudbiyo odanka gaalada waa laguwaa galabta halii gudbiye
degmada jamaame waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga dareemayey isbeddelo kala duwan maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaana xoogga saaray kordhinta mashaariicda bulsho iyo tixgelinta arrimaha muhiimka u ah farxaddooda ayna ku gaari karaan horumarada ay hiigsanayaan isagoo ku guda jira juhdigaas ayay timid maalinkii shalay munaasabada ciidulfidriga taas oo ay si wadajir ah u maamuuseen qaybaha bulshada jamaame iyo maamulkooda iyadoona shalay subax ilaa ay galabtii magaalada laga dareemayey saxmad aysan horey u yeelan maadaama weynaynta iyo dabaaldega ciidda la isku soo ballansaday loogana yimid deegaano kala duwan oo hoostaga degmada jamaame iyo deegaano ka fogfog shalay casirkii kadib ayuu mar kale fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudeyfe kulmiyey kumanaan dad ah oo wejiyadooda ay haraysay farxad iyo ixtifaalka ciidda kuwaas oo dareen soo jiidasho leh kala kulmayey dadkii soo bandhigayey maharajaanada iyo maamulkii guddiga uu ahaa oo isna xiise gaar ah u yeelayey barnaamijka iyadoo la soo diyaariyey tartamo u dhexeeyey deegaanada maambile maanamuufo boorini shariifow iyo degmada jamaame waxaa tartamadaas dhinac socday xujooyin ay soo bandhigayeen deegaanadan iyadoo goobta aysan ka marnayn dadka hidahaya dhaqanka oo ay caanka ku yihiin dadka degan deegaanada u dhow degmada jamaame waa ciyaarta taxadiga ama jaalandiga loo yaqaano in shan shan jirgaan hal mar in la qaado haye haye haddana waxaan u baaqaynaa tuulada maambila iyo ismaaciil si uu halkan ugu soo bandhigo jaalanjiga ah inuu halkan ku qaado boqol litir oo biyo ah wuxuu qaadayaa shan jirgaan oo biyo ka buuxaan siduu u qaaday allahu aclam kayfa sayaxmil sanara al'aan miata litr min almaa yaxmil fii aanin waaxid boqol litir oo biyo ah ama si kale haddaan u dhigo shan jirgaan oo biyaah ayuu hal mar qaadayaa waa tartamo ka socda tuulada maambile oo loo yaqaana mudane ismaaciil ciyaartaas ayaan sugaynaa bayna alwaxli waatiini natasaabaq bakeerigaas biyaa lagu shubaayaa kadibna walaalkaas wuu seexanaya tartamaha wejigaa loo saaraaya wuu la istaagaayaa wuu la soconayaa masaafo labaatan mit taqriiban labaatan mitir ah wuu la istaa wuu la soconayaa kadibna wuu seexanayaa bakeerigoon dhicinaa la rabaa dhulka inuu tartiib u dhigo waa ciyaar cajiiba oo arkaysaan ninkaa tartiib uu iskaga socdaa biyahana wejiguu ku sitaa koolam yaa ku dhegan wejigiisa yaa turaa waa mustaxiil maceer hor loo yaqaanaa hor ma loo arkay ani kolley waa igu cusub tahay waa cajiib wallah wuu la socdaa sidaa arkaysaan aad iyo aad buu ula socdaa makaankiisuu ku soo laabtay wuu fadhiisanayaa yaa allah haakadaa jalasa wuula se wuu la seexday bakeerigina dhulkuu dhigi rabaa mase waa dhigay wuu dhigay wuu dhigay maa sha allah allahu akbar ayu mahaaratin haadihi wa ayu shajaacatin tilk haya hadda waa arkaysaan kow labo saddex هاي كرو وقتاغي سدعلها اسكو قدي اسكو قدي ايو بطن تحمل انت يا جني اه اه واوضا والله يا سدع لي ترى waxyaabihii la soo bandhigay waxay ahaayeen kuwa midba midda kale uu ka xiiso badnaa marka loo eego magaalada iyo siday ii sheegeen salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo aan la sheekaystay wallaahi waa waxaan weligeed loo baran oo aan lagu arkin degmada jamaame waa wax cusub waa waxa hadda kow nagu soo kordhay inta badan hadda waxaa hortayna jooga nin kiilo baastii ka badan cunaaya oo haddana aan gacan ku cunayn ninna waa seexdoo bakeeriya wejigu saaran wallaahi wax hor leh waaye waa horumar degmadu soo kordh insha allah suldaan cabdiqaadir xaydar ayaan siinaya suldaan maxaa kuu muuqdo maasha allah maasha allah alxamdulilah waxaa horaa loo arkan waayo degmada jamaame waxaa ka dhex jirta munaasab badan oo ciida ka dhex jirtay tan waa gaar waa mid nagu cusub maanta wax horaa loo arkana degmada jamaama ka dhacay hadda waxay indhee hayaan oo si hadda nin kiila baasti ka badan cunay iyo mid hadda nin ku haay wejiga bakeeri u soo jiifa loo saaray istaagay ku socdo bakeerigiina wado maasha allah waa waxaa waaye shucuurteenna aad ay u kacsantaa degmada maanta waa shidan tahay maasha allah waa hiddi iyo dhaqan dadka waxaa waaye nin walba wixii dhaqan ah dhaqankiisu soo bandhigay meesha direed waxaan leeyahay kaalinteeda waa buuxsintay insha allah waa si tartamada kale maasha allah waa waxyaalaha iigu cajiibka badnaaya nin inuu bakeeri qaado oo in muddo ah oo ku socdo oo ku soo laabto waxyaalaha iigu cajiibka badnaaya ka mid tahay wallaahi waxaan leeyahay haddii ilaah yidhaaho insha allah dadka xerooyinka qaxootiga ku jiro insha allah dadka deegaankoodii oo nabad ah ilaahay subxaana qaadirka ha ugu baxayaan hana ku soo laabtaan beerahoodana ha qotaan waa dareemi kartaa farxadda lagu ciiday waxay ahayd maalin ay farxadda si siman u qaybsanayeen bulsho iyo raa'idkooda waa dadweynaha jamaame iyo maamulkooda oo ka qaybgelayay munaasabadii fantasiyada ee ka dhacay fagaaraha sheekh cabdiraxmaan xudeyfa iyadoona ay qayb ka tahay dabaaldegyada munaasabadaha ciidda looga bartay maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya guud ahaan warkii duhurnimo ee maantana waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh